Maamulaha iyo ardayda iskuulka hoose dhexe iyo sare Shodog degmada Xudur xarunta gobolka Pokot ayaa xaflada dhiirigelinayo sameyn maamul ku xigeenka iskuulka Siaya isagoo ku mid ahaa marshi hore ardaydii la ka furayay iskuulka Shodog taas oo nisheentay in xafladan markaasi la sameeyo xafladiya waliba ku qayb galaya maamulka guud iskuulka macalimiinta bahda walbarashada degmada Xudur waalidiin iyo marti sharaf kale marka hore waxaana ku mid ah ardayda dhigadaas iskuulka hoose dhexe sare Shodog ee degmada Xudur yaa xafladan markaasi ka bandhigay gabayey waliba hadalada ka dhiirigeliyay maamul ku xigeenka iskuulka Mustafa Cali Maxamed xafladan qaban qaabadii waliba ka socotay maalin maalimiinta shaqo kumade oo laha ka dhawayahay hel usu dhowaan liin magacaawi maamulka geenka iskuulka shaqo maalinkaasina maalin mustafaw xafladan waliba ha qaban qaabiyay arday kumade ardayda iskuulka dhigadaas
maalimiinta kale inkutuguji inkastoo maalimiinta dhan gaaliya iin laakiin maalin mustafa aanay gaarayn iin maalmusa maybu ah dadkii oo ingiliiska hana baryo barabarafantaninkada kaay todoba saac ilaa iyo toban saac walyaroo ingiliishi aan meelaha kaga qorow iyo haddii aragtan maalmustafa ku baran
runtii eedi eedahaan dhawaayana xafladun quruxdo badan oo ulujeedseena eeyey inilaha ka dhawaay maamul ku-xigeen cusub eedi eeda aan ka faraxsangna waana eedi eedahaan dhawaayana
qofka inay lacagsiida micnama sameys laakiin haddii aad erto walaalow eedeedan mahadsanto taas walgooyow ma leh macalin mustafa waylena dadaalka way sheegay saas oo kale macalimiinta magaalada handhabar adeegdimay number one ku eeha macalin daahir iyo maadam luley oo kale oo haddanay la fadhiyaan maamulayaalka way ku mid yihiin dadki runtii handhabar adeegeen waxbarashada waylayna fahamo kore dadkii wal ha bareen laakiin magaalada roogmadare ma koran laakiin dadkii kalaas waxaan ku bilaabeen ilaa two ilaa heraa deerseen fahamaayaan dhammaantay waylanaa mahadasiin budeertoy oomeylaray maamuus dawladayta iyo meylaray geeka haadaasinay ilaahaysan barakahay macalinkiidi kolle meylaray hageeyee waana meydoo goorjoogakay hatanuu soo macalanhasinay hatan geeka maamulihimu maamul ku-xigeenkimu eedeedeeda meylaray mahadsantin maamulaha guud iskuulka hoose dhexe sare Shodog degmada Xudur Daahir Sambul yaa ku-xigeenshee ka tilmaamay inuu isaga qof dulqaad leh walbadanna markaasi ku oga walbarashada iyo weliba habla dhaqanka ardada madaasa way gaabe haniibooday intee macalin la kusheene magaalo madaas tibati inka dhow la weero koro masuurta galaan ini macalin lukeel gobolkun bakool hal degma degmooyinshee ku mid eh aadantaada weerta macalinku helaas ma jarna xilligaas lamaad gutumaysa diidaan sheegow baydhoway xamar lehayd yoona lankasta waylay ka ereehi yacni meeliyeeda iyo noololiyo iyo maciishadii adag maka noolada kor saas dartiye walaalkeen iyo macalinkeen macal mustafa iyo way ku codsineen use garab niignagad way xasuusadeen xilliga usuga ee use niignagadou macalin niignagadou halka xise afartanka daqiiqa hayti lama fasala kaka jarni inta macalin madaska roogni mustafa cali maxamed maamul ku-xigeenka iskuulka shodhog yaa nkamahadnagay maamulka ardada iyo weliba qof kasta oo kaalan kala haye xafladan dhiirigelinta hayti usoona sheegay inay ka dadaala doonaa horumarinta walbarashada ardada iyo weliba iskuulka shodhoga
waliba waxaan qiimo badan intaan waqtigayaana geliya eedanka faraxsana arday sidaan sharaf badan oo aan ixtiraam badan intaan walbarana saasoo kale iyadanka faraxsana mahadankooda maanyasing mahadnaga maamulaha iskuulka oban walyar ku era hooba qof lalashagayay sharafleey usugu hooba qof waliba lalashagayay koro waliba oo dad qiimayayo dad qadarya waliba usugu maamulahagayu macalinkayu waliba walaalkayu sa'alaal waliba se qof langarab surmo koro langaawi koryaha ingaawi maamulaha waliba waa sagaarayaan kamahadnaga